bismillah alxamdulilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu cala nabiyina muxamedi wacala alihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ila ywm iddiin ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaan iyo mujaahidiinta maaragtay ribaadka kula jira kufaarta xamlada soo qaaday haddii aan usoo gudbo gobolka hiiraan waxaa la ogyahay in yacni xamlad weyn lagu soo qaaday gobolada dalka gaar ahaan gobolka hiiraan oo ay soo weerareen yacni nasaarada etoobiya sida aan la soconno soddon iyo kowdii bishii labaiyo tobnaad laba kun iyo kow iyo toban waxaa la wareegay ciidamada etoobiya sida aad la socotaan magaaladaasi waa magaalo weyn oo magaalooyinka waaweyn oo soomaaliya kamid a yacni shareecada islaamka ayaa si cajiibla looga dhaqmayay miyi iyo magaalaba waa u gudubtay waa de waa la ogyahay oo laga sheekayn maaha duulaankan cusub seed u aragtaan xilligan ay soo qaadeen shisheeyaha gaar ahaan xabashida etoobiya waxaan u aragnaa etoobiya sideedaba olaan nahay waayo gaaloo dhan horta islaamka kelimatu laa ilaaha ila allahu ana muxamadu rasuulullah ayay cod u tahay gaar ahaan weliba dowladda etoobiya nacayb gooni ah oo jiilba uu jiil ka dhaxlay oo soo jireen ah ayaa kala dhexeeya maanta ummadda soomaaliyeed laga soo bilaabo qarnigii axmed gurey lixdan iyo afartii seven sevenkii ilaa colaad weyn oon lasoo koobi karin oo gaar ahaaneed iyadoo islaamkao dhan col u qabta ayay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ayay waxay u qabtaa colaad aada u weyn oon lasoo koobi karin dagaalka hadda lagula jiro xabashida markaan eegno gobolka hiiraan qabaa-ilka ayaa kaalin aada u ballaaran ka qaadanaya beeshiina ciise mudulood kaalin ku leedahay aada iyo aad aada iyo aad ayay ugu jirtaa waayo sida aan haddaba la socodno ooma aan hadda u joogo meesha aan joogo waxaan wadnaa infaaq fii sabiilillaah ilaahayna wuxuu yidhi gaalada ha lagula dagaalamo nafaqaynta mujaahidiinta ama maaragtay maalka nafta marka beeshu kaalin weyn ayay ku leedahay insha allahu tacaala waana sii wadi doontaa waana gaadsiin doonaa dal iyo dibad waxa jira insha allah inta badan agsarka dadku hadda waxbay fahmeen inaan soomaaliya dowlad laga rabin in maaragtay dowladda etoobiya markii ay kusoo biirtay xamladan dambe oo cusub dadku waxay u badan yihiin weliba beesha aan ka dhashay dhulka la gumaysto dhulkaasay u badan yihiin gobolka hiiraanay degan yihiin shabeellada dhexay degan yihiin ilaa banaadir waa dad jira waxay ogaadeen xaqiiqda iyo waaqiciga dhabta oo maanta ka jira soomaaliya oo ay gaalada ku wada ayay ogaadeen dadku waa garta hadda waxaa jira waxaan joognaa meel infaaq fii sabiilillaah maaragtay wax la bixinayo ka waran dareenka dadka aada la kulantay aad iyo aad dadku waxay ogaadeen in yar oo adiga labaatan casho aan ku qiyaastaayo oo magaalada buulaburgo ay ka maqan tahay gacanta islaamka dhibaatada iyo xasuuqa ay ku haysay ogaadeen garaaca dilka sicirkii oo cerka isku shareeray ayagoon maaragtay inta guryahooda ka baxaan aan magaalada buulaburda tegi karin ayagoo dadka soomaaliyeed ee reer hiiraan oo magaalada buulaburda deganaa ay ka guureen dadku xaqiiqday ogaadeen waxaa jira beelo badan oo sidiina oo kale dagaal culus la galay xabashida wacadarana ka dhigay saaxaadka dagaalka sida galgaduud oo kale baay iyo bakool gedo qoryooley iyo meelo kaloo badan welina waxaa sii dhiman qabaa'il soomaaliyeed oo aada u badan oo aanay kaalintooda muuqan maxaad u soo jeedin lahayd waxaan leeyahay dadku ha ogaadaano xaqiiqda yacni nusuusta faraha badan ee ku soo aroortay jihaadka nin kastaa waa ogyahay waxaan ognahay maarta qiyaasaynaa culamaa usuul fara badan ay inay gaaladu adeegsatay waxaan leeyahay haddii xataa lakaba dhigba haddii culamaa usuul ay dadka wareerisay aaway soomaalinimadii aaway wadaniyadii lagu faani jiray aawa aaway nabadgelyadii aada haysateen oo hadda loo bedelay colaad iyo fawdo kufsi iyo dhac iyo boob etoobiya gaar ahaan dowladda etoobiya iyo kenya sida aan ognahay malawalaayooyinka ay joogto ama meelaha ay hadda haysato waxaa ka babanaya calankii etoobiya iyo kii kenya kuwan kale amisomka sida ugandi burundi iyo maaragtay jabuutiyaanka iyo siraleonku calamo beenbeen aho calamada amisom layidhaahay ka babiyeen meesha etoobiya iyo kenyana calamadooda khaaska ayay meel alla meesha qabsadeen ka babiyeen waxayna doonayaan gebigood gaala ayadoon waxba isdhaamin etoobiya iyo kenya inay la wareegaan dalka soomaaliya waayo waa ognahay etoobiya iyo gaaloo dhan waxay usoo dhigatay xamladan ay usoo qaaday siay ku burburin lahayd shareecada islaamka hantidooda cirdigooda iyo sharaftooda inay baabi'iso ayay rabtaa war waa dhimanaysaana dadka waxaan ku gobaabinayaa meel kastoo joogaan dal iyo dibad in gaalada lala dagaalamo layska celiyo tusaale waxaa idinkugu filan dahabta ay gabdhuhu gacmaha ku wadaan wardadiiaw xaqiiqda ogaada oo waaqiciga dhabta ogaada oo ilaahay ka cabsada saas ayaan ku gubaabinayaa dadka meel kastoy joogaan islaamka meel kastoy ku sugan yihiin wabilahi tawfiiq